أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kusoo dhowaada dhegaystayaal barnaamijka diiradda jimcaha oo xiliyadan oo kale aad ka maqashaan warbaahinta islaamiga ah alfurqaan toddobaadkan waxaynu uga hadli doonaa axkaamta ciidda mowduuca maanta wuxuu leeyahay muhiimad gaar ah maadaama uu xambaarsan yahay axkaam uusan ka maarmin qof kasta oo muslim ah oo ciidaya waxaa nagala qaybgelaya sheekh cali cabdulaahi sheekh cali katiin أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون
mar kale dhegaystayaal waxaan idin leenahay kusoo dhowaada barnaamijka ugu horeyn waxaan soo dhoweynayaa sheekh cali cabdulaahi sheekh cali katiin sheekhana soo dhowow asalaamu calaykum
السلام ورحمة الله وبركاته بارك الله فيك شيخ ودوة جزاك الله خيرا ورياشة إذاعة الفرقان إيش غالي هذا يا دمان دقيسياشة مسلمين دقيسانية بارك الله فيك mowduuc ayaan toos u gudagelaynaa waxaan ku siinayaa sheekhana toban daqiiqo si aad uga warbixiso ciidan iyo qiimaha ay ugu fadhiso dadka muslimiinta ah آه، بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد آن، إن شاء الله تعالى آن، عيدا runtii waxay ka mid tahay maalmaha waaweyn ee dadka muslimiinta ay leeyihiin eragan ciid marka laga hadlo wuxuu tusinayaa jamci iyo soo noqosho culimmadu waxay leeyihin markay ka hadlayaan erega asalkiisa meeshuu ka yimid waa caada yacuudu waa soo noqosho wey haddaba maxaa marka ciidda ciid loogu magacaabay ayay culimmada isweydiiyaan waxayna yidhaahdaan sumiya alciidu ciida liannahu yacuudu kula sanatin bifaraxin mujadad waxaa ciidda ciid loogu magacaabay sanad kasta wuxuu la soo laabanayaa farxad cusub wey oo ay dadka muslimiinta ay farxayaan haddaba ciidda waxay leedahay aadaab iyo axkaam loo baahan yahay in la ilaaliyo intaana marka gudagelin insha allahu tacaala axkaamteeda iyo aadaabteeda ka hadalkeeda waxaan ku hormaraynaa ciiddu ummaddan waxay u tahay maxamediyada waa raxma iyo naxariis bay u tahay waxayna leeyihiin dadka muslimiinta markii sanadka laga hadlayo ciidda sanawiga waa laba ciidood ciid ulfidri wa ciid uladxaa ciidda soonfur iyo ciidda carafo labadaa ciidood ayay muslimiintu si guud ahaanada ay leeyihiin ee marka laga hadlaya sanadka waxaa ka soo horay labadaas ciidoodoo la sameeyaana waa acyaadu uljaahiliya noocay rabaan ha ahaadaan magacay rabaanna ha loo bixiyaan aadna way u fara badan yihiin ciidaha caalamka laga sameeyo ee jaahiliga ah ilaa lasoo sheegay hindiya oo keli a waxaa laga sameeyaa boqol afartan iyo afar ciidood oo jaahili ah oo hal wadan waxaad qiyaasaysaa marka caalamka sida ay ugu faafeen ciidaha baatilka ah laakiin dadka muslimiinta waxay leeyihiin laba ciidood oo ku aadan laba nicmo waaweyn oo ilaahay dadka muslimiinta u dhammaystiray marka labadaa nicmo iyagoo ka shukrinaya ayay dadka muslimiinta farxayaan ay ku farxayaana nicmadaas weyn ee ilaahay subxaanahu wa tacaala uu u dhammaystiray kusoo aadaa rugni weyn oo arkaantii islaamka ka mid oo la guto ah soomi ram- shahri ramadaan bishii ramadaan oo la soomay ayay kusoo aadaysaa dhammaadkeedii Ee, ciidul adxaana waxay kusoo aadaysaa xajka acmaashiisii ku ugu qeymaha badnaa rugniga ugu weynaa markii la gutay oo ah yowmu carafa banka carafo la istaagay maalinka markii carafo la istaago maalinka ku xigtaa ciidii ay tahay marka waxay kusoo aadayaan laba rugniyo waaweyn gudashadood nabigu sal allahu alayhi wasalam xadiidka anas ibni maalik uu warinayo ee imaam axmed iyo abu daawuud iyo ay soo saareen xadiis saxiixa ah wuxuu soo galay magaalada madiina ayadoo dadka magaalada madiina degan ayay leeyihiin laba maalmood oo ciyaaraan xilligii jaahiliyada marka nebigu sal allahu calayhi wasalama markuu soo galay ayuu arkay iyagoo maalmahaas weyneynaya oo damaashaadaya oo farxaya oo xilligii jaahiliyada ay samayn jireen nabigu wuxuu yihi sal allahu calayhi wasalam waqad abdalakum allahu bihimaa khayran minhumaa labadaa maalmood oo xilligii jaahiliyada adinku aada ciyaari jirteen ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu idinkugu bedelay laba maalmood oo ka khayr badan say uga khayr badan yihin waxay uga khayr badan yihiin labadan maalmood allaa jideeyey waa tashriic ilaahay subxaanahu wa tacaala iyo dooris ilaahay khalqigiisa uu u dooray taas way uga fadli badan yihiin waxay kaloo uga fadli badan yihiin labadan waxay ku soo aadayaan laba rugni oo waaweyn oo arkaanta islaamka ka mid ah oo xajkii iyo siyaamkii ah gudashadooda kadib ayay ku soo aadayaan marka labadaa maalmood waa naxariis iyo nicmo ilaahay subxaanahu wa tacaala ummaddan uu siiyey oo ay leeyihiin weeyaan haddaan u baxno walidaalika maadaama ay tahay laba maalmood oo sidaa u qaymaha badan waxaa markaa ka mid a waxyaalaha lagu qaabilaya marka koowaadba markay soo galaan in la isugu tahniyadeeyo ciidda soo gelitaankeeda dhaqankana saxaabadu way lahaayeen ridwaanullaahi calayhim ajmaciin alxaafid ibnu xajar ayaa wuxuu ka wariyaa jubayr ibnu nufayr inuu yidhi kaana asxaabu rasuuli illaahi sala allahu alayh wasalama ida altaqow yowma alciid yaquulu bacduhum libacdin taqabala allaahu mina wa mink wuxuu leeyahay jubayr ibnu nufayr rasuulka ilaahay saxaabadiisu waxay ahaayeen markay kulmaan maalinka ciidda ah qaarba qaarka kale waxay ku dhahayeen ilaahay hanaga aqbalo annaga iyo adinkaba yacnii camaashii iyo khayrkii aan samaynay weli wuxuu leeyahy biisnaadin xasan ayay uga sugnaatay marka dhaqankaas saxaabadu lahaay ibnu qudaama sidoo kale uu soo naqliyaa inay dhaqan u lahaayeen saxaabadu maalinka ciidda inay isku hambalyeeyaan oo isku tahniyadeeyaan taana waxaa ugu sugan dadka muslimiinta si guud inay saxaabada uga daysadaan tahniyadaas oo weliba alfaaddaas ay isticmaali jireen taqabal allaahu mina wa minkum saalix alacmaal ay isugu tahniyadeeyaan amaa tahniyadaha kale oo ay macnaa dadka qaar iska is isticmaalaan wax qaymaan ma laha tahniyada ugu fiican waa midaas weeyaan waa mahadsantahay sheekhana axkaamta ciidda waxaa ugu waaweyn oo aad nala wadaagi kartaa baaraka allah fiika akhi jasaaka allah khayran ciidda axkaam iyo aadaab aada u badan bay leedahay wa min aadaabiha marka aadaabteeda waxaa ka mid ah altajamul filciid maalinka ciidda qofku dharka uu heli karo midka ugu fiican inuu soo qaato taana waxay ahayd dhaqan ay lahaayeen saxaabada ridwaanullaahi calayhim oo hore u jiri jiray nabiguna sala allahu alayh wasalam uu taqriiriyey xadiidka marka culimada qaar ay soo saaraan cumar ibnu khadaab radia allaahu tacaala canhu ayaa nabiga wuxuu u soo iibiyey jubbad ama jaakad u soo iibiyey weliba jaakadaas waxay ka samaysnayd yacni waxa weeyaan bahalka istabraqa la yidhaha xariirka xariirta ka mid a marka nabigu u keenay sal allahu alayh wasalam wuxuu waxaan kuugu soo iibiyey inaad iidaha iyo marka wafdiyaashu kuu yimaadaan wufuudda aada qaabilayso aada isku qurxiso jaakadan nabigu marka sal allahu alayh wasalam wuxuu ku yidhi baashan waxaa xirta xariirtaa dadkaan aakhira nasiibka lahayn marka qof muslima uma bannaana mana xiran karo laakiin waxaa laga deliishanayaa xadiidka laftirkiisa nabigu kuma inkirin in la isqurxiyo maalinta ciidda ah maalinta ciidda in la isqurxiyo ma uusan ku inkirin wuu sugay arrintaa wuu sugay laakiin wuxuu diiday un dharkan xariirtaah la xiranayo ayuu diiday cabdullaahi ibnu cumar oo la garanayo sida nabiga sal allahu alayhi wasalam dayashadiisa ugu adkaa oo aad mutashadid ugu ahaa nabiga inuu raaco afcaashiisii ayaa wuxuu ahaa maalinka ciidda wuxuu xiran jiray dharka uu haysto dharka uu qurxoon buu soo xiran jiray haa maalinka ciidda in la isqurxiyaa waa arrin mashruuca hadda aahaartaas aan sheegnay ee cumar iyo cabdullaahi ibni cumar iyo kulli ay tusinayaan nabiguna sal alla alay waslam uu iqraariyey oo tajamulka yowm alciid inuu yahay arrin hore u sugnayd bay ahayd nabiguna ma inkirin sal allahu alayh wasalam marka fa culima baqaa'uha waxaa la ogaaday inay baaqi tahay arrintaas ay jirto sidoo kale cabdullaahi ibni cumarna isaguna wuxuu xiran jiray dharka uu haysta midka ugu fiican marka taasaa laga deliishanayaa maalinka ciidda in la isqurxiyo inay tahay sunno markaa haabitaha sugan oo qofku dharka uu heli karo midka ugu fiican oo maalinka uu soo xirto waxaa ka mid ah aadaabta maalinkaa loo baahan in la ilaaliyo alquslu watadayub in lasoo qubaysto waxyaalo carfayana la ismu soo mariyo maadaama meel weyn oo la isugu imaanayo oo ummadda ku kulmaysa ay tahay sidaas ayaa sunnaa naafic wuxuu leeyahy cabdullaahi bni cumar wuxuu ahaa yaqtasilu yowma alfitr qabla an yaqduwa ila almusalla wuu qubaysan jiray cabdullaahi bni cumar intuusan malinka ciidda ah uusan musallaha aadin wey imaam shaafici iyo maalig iyo cabdirasaaq oo way wariyaan wayna ka ansaxday wey saciid bin musayib wuxuu leeyahay sunnatu lfidri halaatha ciidda sunnadeedu waa saddex almashyu ila almusalla musallaha in loo lugeeyo waalaklu qabla alkhuruuj waa markii laga hadlayo ciidda soonfur baa laga hadlayay waliqtisaal iyo qubays maxalshaahidkan in la qubaysto marka in lasoo qubaysto qofku soo carfiyo maalinkan waxay ka mid tahay aadaabta ciidda ayay ka mid tahay waxaa ka mid ah aadaabta ciidda haddii ciiddu ay tahay ciidda soonfur qofku inuu wax afka kusoo dhufto intuusan salaada ciidda iyo musallaha meesha lagu tukanay uu soo aadin wey haddii ciiddan ay tahay hadda midaan noo soo socotee ciidul adxaa ama ciid carafo oo nugu soo wajahan ayada waxaa sunno ah qofku inuu soo afaysto uusan waxbaas afka soo saarin ilaa ciidda laga tukanayo markuu laabtana udxiyadiisa uu wax ka cuno ama wixii kale u heli karo uu ka cuno laakiin sida sunnadaa inaan waxba lasoo taaban oo lasoo kalloo sidaas ayaa fiican iyadoo la afaysan yahay waxaa ka mid ah aadaabta salaada ciidda yacni ama maalinka ciidda loo baahan yahay alkhuruuj ila almusalla dadku inay u baxaan soo saaray min xadiidi abi saciidin alkhudriy radia allahu tacaala canhu wuxuu leeyahay kaana rasuulu llahi sal allahu alayh wasalam yakhruju yowma alfidri waaladxaa ila almusalla nabigu sal allahu alay wasalam maalinka ciidulfidriga iyo ciidul adxaa labadaba musalluhu u bixi jiray marka sunnadaas in la nooleeyo musallaad waaweyn dadku ku tukadaan alxamdulilah haddana sunnadaas way soo noolaatay oo wilaayaadka islaamiga waxaa lagu tukadaa musallayaasha lagu tukadaa waa nicmo weyn wey ilaah in looga shukriyo loo baahan yahay markii laga hadlayo musallaha in loo baxo laba arrimood baan baraarujinaynaa midda koowaad waxay tahay inay sunno tahay in musallaha loo kalo oo xilli horeba dadku ay boosaskii ay ka tukan lahaayeen ay sii qabsadaan takbiirtana ay sii qaadaan ilaa imaamku ka imaanaya dadka salaada tujinaya takbiirtaa la wadayaa oon la daahin oo guryaha lagu daahin oo meelaha la iska daba wareegin maadaama khayr iyo camal fiican ay tahay in musallaha la sii aado takbiirtana meeshaa lagu sii qaado waxaan kaloo baraarujinaynaa arrinka labaad inay sunnada ka mid tahay in markii musallaha la aadayo ilaa liduruuf inay jirta mooyaane qofka uu lugeeyo waxba gaadiid aan la qaadanin baawur badan iyo mootooyin iyo wax tiro badan lasoo aruurin dadku ay lug ku tagaan musallaha sidaasaa sunnaa imaam tirmidi wuxuu wariyey ibni maaja cali bni abi daalib radi allahu tacaala canhu wuxuu leeyay min asunnati an takhruja ila alciidi maashiya sunnada waxaa ka mid saxaabigood min asunnati yidhahda waa xadiis marfuuca sunnada waxaa ka mid ah inaad baxdo ciidda adaado adoo markaa lugaynaya marka in saxbo badan iyo gaadiid badan iyo laisu keeno ma ahan haddii markaa duruuf kale aysan jirin oo qofka xanuun uusan jirin ama colays kale uusan jirin in lasoo lugeeyo ayaa sunno ah waxaa ka mid ah adaabta maalinkaa loo baahanya markii laga hadlayo tegitaanka musallaha la aadayo in waddadii aad ku tagtay mooye waddo kale aad kusoo laabato xadiidka jaabir wuxuu leeyahay jaabir bni cabdillaah kaana nabiyu sal allau alay wasalam idaa kaana yowmu ciidin khaalafa ariiq maalinka ciidda haddii ay timaado nabigu sal allau alay wasalam waddadii uu kusoo baxmaa waddo kale ku bixi jiray ila dhulka aad maraysa laftirkiisa cibaada u socota ee aakharo ku markhaati kacayaawe marka sidaasaa wanaagsan in waddada la kala bedelo waddadii aad ku tagtay musallaha maan mid kale aad dariiq kale soo marta waxaa ka mid a maalinka ciidda waxyaalaha aadaabteeda iyo axkaamteeda ka mid a atakbiir in la takbiirsado takbiirta la qaado ilaahayna subxaanahu wa tacaala arrintaa uu noo sheegay walitukmilu lciddata walitukabiru allaha calaa maa hadaakum walacallakum tashkuruun nabigana waxaa ka sugan sal allahu alayh wasalam markuu musallaha u baxo inuu takbiirsan jiray ilaa salaada ciidda marka laga tukanayo imaamku ka imaanaya sidaasaa sunna aw marka mashruuciya ayaa ku sugan halkaa in markaa dadku ay takbiirsadaan weliba jahran ay tahay kor loo qaadayo darooqda iyo wadooyin macnaha guryaha iyo suuqyada iyo masaajidda iyo meel kasta le waa shaciir min shacair islam in la aada loo muujiyo maalinkaas waa ilaahay dikrigii subxaana wa tacaala ayaa sunno ah weeyaan waqtigee marka la takbiirsanayaa waqtu takbiir fi lciidayn min fajri yowmi carafay bilaabanaysaa markii laga hadlayo ciidan hadda nagu soo socotay ciidda carafo maalinka carafa subaxeedaa la bilaabayaa takbiirta ilaa aakhir ayaamu tashriiq ilaa laga gaarayo maalmaha ciidda ka dambeeya saddexda ah casirkeeda ilaa laga gaaray waa la wadaya way soconaysaa takbiirtu oo waa lala jahrayaa waa la qaadayaa meel kasta ayaa lagu wadayaa dhaqankaasayna saxaabadu lahaayeen ridwaanullaahi calayhim cumar ibnu khadaab radia allahu tacaala canhu isagoo teendho degan ku taalla mina ayuu takbiirsanayay markaasaa dadka masaajidka jooga iyo dadka suuqyada jooga wax dhan baa la takbiirsanayay xataa tartaja mina takbiiran ilaa minoo dhan ay takbiir isqabsato meel kastay ka gariirto takbiirtii marka takbiirta sidaasaa loo wadayaa kadalika cabdullahi bni cumar saas uu ahaa yukabiru bimina tilka alayaam wa khalfa asalawaat wa calaa firaashihi gogashiisa iyo fisdaadkiisa meesha uu degan yahay majliskiisa meesha u soconayo ayuu sidaa u wadayaa marka takbiirta iyaduna waa sunna marka siiqooyin waxaa jira takbiirta yacni ku soo arooray oo ay tahay in la ilaaliyo horta xadiid marfuuca ma jiro laakiin saxaabadaa laga hayaa aqwaal dhowra ku saabsan siiqada takbiirta wey cabdullahi bni mascuud radia allahu tacaala canhu waxaa ka sugan sida ibni abi shayba musanafkiisa uu ku wariyay biisnaadin saxiix inuu dhihi jiray allahu akbar allahu akbar laa ilaaha ila allah allahu akbar allahu akbar walilaahi alxamdu sidaasuu ku takbiirsan jiray cabdullaahi bni cabaas bayhaqi wuxuu ka wariyay asaguna sanad saxiixa uga wariyay inuu dhihi jiray allahu akbar allahu akbar allahu akbar walilaahi alxamd allahu akbar waajal allahu akbar calaa maa hadaana sidaasuu dhihi jiray kadalika salmaan lkhayr asagana wuxuu dhihi jiray kabiru llah war ilaahay weyneeya allahu akbar allahu akbar allahu akbaru kabiiraa sidaas isaguna dhihi jiray marka aathaartaa saxaabada takbiiraadka ku soo aro in lagu gaabsado ayaa fiican oo waxaa jirta zamankan hadda la joogo waxyaalo faaraabadaan bay dadka qaarkood ay soo darisiiyeen oon wax markaa maa anzala allahu biha min suldaana xaafid ibnu xajar wuxuu leeyahay fatxubaariga waqad uxditha fi hada azamaani ziyaada fii dalika laa asla laha ziyaadad fara badan baa la ysaga soo darsaday marka wa khayru lhadyi hadyu muxamedin sala allahu alayh wasalama uma hadyu saxaaba oo dhaqankii saxaabada in la raaco taasaa fiican oo wax kale la iska dhaafo waxaa ka mid ah akhlaaqda iyo aadaabta maalinka la doonayo in la ilaaliyo musallaha marka la tago yacni salaad sunno ah oo ka horeysa ciidda ama ka dambaysaa ma jirto sunno oo qabliya ama bacdiya la yidhaahdo oo ciiddu ay leedahay ma laha nabigu sal alla alay waslam musallaha hadduu tago labada ragca unbuu tukan jiray oo keliya wax kalaan lagama soo guurin horteed iyo gadaasheed waxama tukan jirin dad waxaa arkaysa markay musallaha tagaan salaad bayba sii gelayaan marka nabiga kama sugna arrintaas cabdullahi bnu cabaas wuxuu leeyahay radia allahu tacaala canhu ana nabiya sal alla alay wasalam sallaa yowma alfitri ragcatayn lam yusalli qablahaa walaa bacdaha nabigu laba ragca unbuu tukaday marka mid ka horeysana ma tukan mid ka dambaysana ma tukan marka sidaas in lagu gaabsado weeyaan wuxuu leeyahay xaafid ibnu xajar asagoo arrintaa ka hadlaya walxaasilu ana salaata alciidi lam yahbut lahaa sunna qablaha walaa bacdaha khilaafan liman qaasaha cala aljumuca qolo in baa jumcada ga qiyaastay jumcada laftirkeeda mid ka horeysa lama sheegin marka arrintaasna waa in sidaas dadku ula socdaano aadaabta iyo akhlaaqda nabiga sal allahu alay wasalam iyo sunnadiisa ilaaliyaan waxaa ka mid a waxyaalaha maalinka loo baahan yahay in la dareensanaado oon la samaynin la iska ilaaliyo aadaan iyo aqim ma laha salaada ciidu walaa salaatuljaamicaan la dhihi maayo sida loo socdo imaamka imaanaya salaadda unbaa la gelayaa laakiin wax oo markaa ka horeeyo aadaan ah ama aqim ah ama ogeysiis kaleo iclaam ah oo lasii bixinayo asalaatu jaamica laleeyahay ma jirto jaabir bnu samura wuxuu leeyahay radia allahu tacaala canhu sallaytu maca rasuuli illaahi sal allahu aleyh wasalam alciidayn hayra mara walaa maratayn in badan baan la tukaday macnaha bigayri aadaanin walaa iqaama marka adinna ma jirin aqimna ma jirin asalaatu jaamicana ma jirto marka imaamku suu usoo socda salaada unbaa loo istaagaya haddaba salaada ciidaha ciideynka in la tukado labadan ragcoo oo salaada ciideynka in la tukadaa xukumkeedu muxuu yahay xukumkeedu culimmada madaahib dhowr ay ka leeyihiin madhabka ugu xooga badan waa inay waajib tahay wey inay waajib tahay waxaana ku tusinaya dhowr arrimood kow amarka nabigu bixiyey sala allahu caleyhi wasalam in salaada loo soo baxo haddii la is amray in la soo baxo waxay tusinaysaa salaada in loo soo baxayo ile wixii loo soo baxaya waajib inay noqonayaan waxaa kaloo ku tusinaya nabigu sala allahu alay wasalam waa daa'imay weligiis kama tegin waxaa kaloo ku tusinaya waa shaciira min shacaa'ir alislaam in la weyneeyo leeda marka man yucadim shacaa'ir allah fa inaha min taqwa alquluub intaa waxaa kaloo ku tusinaya salaada ciidda inay waajib tahay haddii jumca ay ku aado jumcada waa laga tegaya waxaa lagu gaabsanayaa salaada ciidda in la tukado marka hadday sunno ahalayd waajib ay jumcadu ahay in la oogo jumcadii waajibka in la oogo bedel uma noqoteen iyadoo sunnaa wey intaasoo dhan waxay tusinayaan yacni salaada inay tahay ciidda in la tukadaa waajib weliba khaasatan haweenkaaba xataa la amray inay soo baxaan ragga maxaad u malaynaysaa xadiidka ummu catiya waxay leedahay umurna umirnaa an nukhrija alxuyada yowma alciidayn waxaana la amray inaan gabdhaha xaydka qaba aan soo bixinno maalinka ciideynkaaba wadawaati alkhuduur iyo gabdhaha maqbiyooyinkaawe fayashhadna jamaacata almuslimiina wa dacwatahum dadka muslimiinta meesha isugu yimid iyo baryaha ilaah ay barayaan bay ka qaybgelayaan laakiin salaada way ka fogaanayaan ayagu salaad ma tukanayaan ila xayd bay qabaan marka gabadh baa soo booda waxay tihi rasuulka ilaahayow gabadhan haddaysa jilbaabba haysan ka hor jilbaab ma haysan qaala wuxuu yihi litulbishaa saaxibatuhaa min jilbaabiha gabadh kale ka soo cariisan jilbaab sida loo adkeeyo fiiri haddii xataa jilbaab weysay waxaa lihi jilbaabkii caariyo ha ku soo qaadata wey kullu daalika waxay tusinayaan maadaama garax gabadh xayd qabta inay soo baxda waajib looga dhigay oo la amray maxaad u malaynaysaa marka nin waxaa weeyaan halkaa iska jooga inuu soo baxa inuu meesha jooga ma aha sidoo kale axkaamta maalinka ciidda waxaa ka mid ah salaada ciidda sida loo tukanayo qofku inuu dareemo salaada ciidda waxay leedahay kayfiye loo tukado oo saladaha kale waa ka duwan tahay salaada ciidda sa hore usoo sheegnay waa laba ragco laba ragco weeyaan xadiidka cabdullah cumar bn khadaab radia allahu tacaala wuxuu leeyay salaatu safari ragcataan وصلاة الضحى ركعتان وصلاة الفجر ركعتان تمام غير قصر سأل جابيما ولا مرة قعدت سويان وساس كنا ما يسترنتا هذا وقاب كيف لو تكنيا waxaa laga bilaabanaya waa salaada ciid waa soo sheegnay camalka ugu horey maalinkaa la qabanaya marka musallaha la yimaado imaamka uu soo istaago salaada laga bilaaba wax kale ka horeeya ma laha haddaba salaada qaabkee baa loo tukanayaa ka warta takbiirtii lagu xiran jiraa lagu xiranaya takbiirat lixraam mida salaada lagu xirta allahu akbar baa la dhahayaa kow waxaa la niyeysanayaa laba ragco oo salaatu ciid aad tukanaysid qalbigaa laga niyeysanaya intaa qofku markuu sameeyo waxaa bilaabanaysa takbiiraad kale oo saladaha kale aysan lahayn oo soconaysa ragcada koowaad toddoba takbiir ayaa la akrinaya intaan qiraa'ada la bilaabin qiraa'ada intaada bilaabin tii ka reeb lagu xirtay taasi kuma jirto toddoba kale ayaa la akrinaya ragcada koowaad intaan qirada la bilaabin ragcada labaadna shan takbiirood baa la akrinaya ose ku jirin takbiirtii lagu soo kacay ila marka lasoo kacayo ragcada labaad loo soo kacay takbiira la akrinaya takbiirtaas aysan ku jirin shan kaloo ka madax banaan ayaa la akrinaya waxaana tusinaya xadiidka caaisha radia allahu tacaala canha waxay leedahay nabigu sal allahu alay wasalam wuxuu ahaa yukabiru fi lfitri waaladxaa fi luulaa sabca takbiiraat wa fi thaaniya khamsan siwaa takbiiratay rukuuc bay leedahay saasaa loo takbiirsanaya maxaa la akrinaya qirada la akrinaya marka faatixada labada ragcba waa la akrinaya salaad kasta faatixada lagu akriya faatixada markii la akriyo kadib qaaf walqur'aan ilmajiid ragcada koowaad in lagu akriyo ragcada labaadna iqtarabat isaaca wanshaqa alqamar baa lagu akrinaya sidaasuu nabigu samayn jiray sal allahu alay wasalam mararka qaar nabigu wuxuu akrin jiray sabixisma rabbika lacla ragcada hore ragcada dambena halataaka xadiidu lkhaashiyu ku akrin jiray marka labaduba waa sunna midda lagu akriyo midda lagu akriyo waa sunno qofkii salaada ciid marka ka tagto muxuu samaynayaa jamaacadii dhaaftay xilligan waa jira waqtigi ma tegin leelu meeshu ku bilaaban meeshu ku dhammaanay waa soo sheegnay laba ragoo caadi iska tukanaya isagu takbiiraadka waxa ma la akrinaya laba laba ragoo iska caadi buu tukanayaa qofka salaada ciida yacni kasoo kasoo bidbacay weeye markii salaada marka la dhammeeyo la salaamo naqsado waxaa ka mid a maalinka waxyaalaha lala imaanayo khudbadii salaada ka dambaysa salaada ciidda khudbad waa ka dambaysa jumcada lamid maaha iyada way ka dambaysaa sida sunnada waa in la dib mariyo gadaal baa lagayani laga samaynayaa marka khudbadaas imaamka akrinaya khudbadii caadiga ah la akrin jiray buu akrinayaa weliba ta jumcada waa ka duwantao iyadoo laba khudba ma waa hal khudba un oo nabigu sala allahu alayhi wasalama lagama soo guurin laba khudba inuu akhriyey hal khudba waa un bilaabi jiray khudbada ragga markuu u khudbeeyo haddana haweenku si gooni haddana ugu khudbayn jiray oo laga yaaba codku inuusa gaarin basuu gooni ugu khudbayn jiray marka khudbada waa noocaas weeye amaa laakiin dadka khudbada inay dhegaystaan waajibkuma aha imaamka isagu waa khudbaynayaa inuu khudbeeyaa laga rabaa yani imaamka markaa dadka salaad tujiya mid kale ha ahaadee inuu khudbadii la akhriya laazim weeye amaa laakiin dadku inay dhegaystaan ayadoo laazim ma ahan qofkii raba uu dhegaysanaya qofkii rabaana wuu ka tegayaa sidaasaa sunnada ay tahay yani khudba waana sida nabigu sal alla ly slm hadda isagaa fasaxay annagu waa khudbaynaynaa qofkii raba markaa ha dhegaysto qofkii rabaana yani ha iska gadoomo hawlihiisa ha qabsado inta way bannaan tahay waa mahadsantahay sheekhana weli waxaad dhegaysanaysaan barnaamijka diiradda jimcaha oo idinkaga imaanaya idaacadda islaamiga alfurqaan axkaamta ciidda ayaa maanta looga hadlayaa waxaana marti ku ah sheekh cali cabdulaahi sheekh cali katiin sheekhana waxaad ka warantaa salaada ciidda gaar ahaan ciidul adxaa ma la dadejiyaa mase xoogaa dib ayaa loo dhigaa baaraka allah fiika jazaaka allah khayran salaada ciidda waqti bay leedahay in la tukada loo baahan yahay sida wanaagsanna waa in marba haddii waktiga salaada sunnada la tukan karo oo waqti ay dhammaa waqti karaahiyada u dhammaado ilaa salaada subax marka la tukado ilaa qoraxdu ka soo baxda salaad sunnaho mudlaqa lama tukan karo kadaalika ilaa qoraxdu inta ka soo baxdo ay soo dheeraato waran qadarkiis camal ay la ekaato waxoogaa dhulka ay ka soo kacdana salaad sunnaha lama tukan karo mudlaqa xilligaas marka hadduu dhammaado salaad waa la tukan karaa salaad ciidda wey laga bilaabo waqtigaas ilaa cirka bartankiisa qoraxda ee ka suusho lix saac laga gaarayo waa la tukan karaa wey amaa sida fiican marka laga hadlayo labada ciidood ciidul fidriga waxaa fiican in xoogaa yara dib loo dhigo si dadku ay isaga bixiyaan yacni waxa weeyaan sakaatul fidriga ciidda ama ciidul adxaa ciidda hadda nagu soo socotaa iyada waxaa fiican in waxa weye la dadejiyo si dadku udxiyadii iyo xawlihii ay gowracayeen iyo hawshaas u taal acmaal badane acmaashaas ay usoo gacan banaanaadaan marka waqti horeba in la tukado sidaasa ay sunnadu tahay wey marka xilligaasay ka bilaabataa xilligaasayna ku eg tahay oo inta ugu dambayso la tukan kara wey laakiin sida fiican waxay tahay in ciidul adxaa ama ciidan hadda nagu soo socotay ciidday caraafadku u yaqaanaan in la dadejiyo ayaa sunnaa wey jazaaka allah khayra waa mahadsantahay sheekhana ciiddan dadka qaar waxay sameeyaan ama ay ku qaabilaan fisqi ragga iyo dumarka oo isla baxa qaar ciyaaro ayay sameeyaan haddaba maxaa ka bannaan marka laga hadlayo in la farxo oo la ciyaaro jazaaka allah khayran waxa weeyaan ciidda waa maalin la weyneynayo ilaahay subxaanahu wa tacaala shacaa'irtiis maalmahan ciidda khaasatan ciidulfidriga maalmaha ayaamu tashriiqa la yaha waa ayaamu aklin wa dikri illaahi subxaana ayaamu aklin wa shurbin wa dikri illaahi subxaana wa tacaala marka maalmaha soon lama ogolo cibaadada soon la yidhaha lama soomi karo oo ciid weeye maalmaha ciidda o dhan soonka ma ansaxayo laakiin waa maalmo ilaahay subxaana wa tacaala lagu shukrinayo nicmada weynuna siiyey shukriguna waxa weeyaan nicmada ilahay ku siinaa u isticmaasho fii daacati illaahi subxaana wa tacaala inaad nicmada ilaahay u isticmaasho macaasi iyo xumaan caafimaad baa ilaahay ku siiyey xoolaha ilaahay ku siiyey faraaqa ilaahay ku siiyey amni baa ilaahay ku siiyey marka inaad u isticmaasho yani macaasi waa nicmada ilaahay subxaana wa tacaala laga shukrinayo laga laga kufrinayo oo laga amaaldhacayo nicmada ilahay laga amaaldhacayo amaaldhaca nicmada lagu sameeyo nicmada ku suushaa mar haddii amada laga laga amaaldhaco oo nicmada ilaahay daacadii loo isticmaali waaye khayrka way baxaysaa wey marka waxa weeyaan macaasida iyo xumaantu xilli ay bannaan tahay ma lah laa fi lciid walaa fii hayrihaa xilli yacni macaasi ilahi halla caasi ay bannaan tahay ma jirto wey laakiin bacdulmalaahi oo xilliyada kale aan sidaa loo ogolayn baa la ogolyahay xoga ciyaaro ah iyo fantasiyo aan shareecada yani waxyaalihii ay xarimtay aan lagu soo daraynin waa la ogolyahay marka ciyaaraha yacni si guud wixii munkar wata ama rag iyo haween isdhexgelaya ajaanib kale ah iyo wixii la mid ah shareecadu ma ogola laa fi lciid walaa fii hayrihaa amaa laakiin bacdu waxa weye waxaa jira damaashaad iyo fantasiyo aan wax munkara wadanin waa la ogolyahay maalinkaa gabdhuhu inay maraambur qaadaan ama ay duf garaacaan waxaa loo yaqa durbaan ay garaacaan maalinkaa waxyaala fantasiya la sameeyo shareecadu ma diidayso maalin ciida weeye waxaa ku tusinayaa xadiidka mutafaqa min xadiidi caaisha radia allahu tacaala canha waxay leedahay nebiga sala allahu alayh wasalam baa ii soo galay iyadoo ila joogaan laba gabdhoo yaryaro baraanbur akhrinaya oo ku baraanburaya dhacdo hadda ka hor dhacday oo bucaad yoomu bucaad la dhihi jiray oo dadka yani xilligii jaahiliyad aada la isku laayay oo aws iyo khasraj ay islaayeen dagaalka hadda aws iyo khasraj waa garanaysaan boqol iyo labaatan sano socdaa la yidhaha dagaal mustamir ah iyo aada loogu baaba'ay marka dagaalkaasay ashcaartii iyo gabayadii la tiriyey bay ku geeraarayeen gabdhahaas marka nabigu sal alla alay slm waa yimid gogol iska seexday arrintiina waxba kamuusa hadlin abubakar baa soo gal markaasu aada ii canaantay bay tii maxay tahay masaamirta shaydaan iyo balaayada nabiga agtiisa laga wado iyo gurbaankan la garaacayo nabigu sal alla alay wasalam waa soo qaabilo wuxuu yihi fadachuma or iska da abubakar iska da riwaaya kale waxay sheegaysaa ina likulli qawmin ciida wahada ciiduna qolo kasta ummad kastaa ciid bay leeyihin annaga ciiddeenni wey marka waxyaalahaas iska damaashaadka ah oo marka wax munkara aysan ku jirin in la ogol yahaaba halkaa kaaga caddaatay imaamu baqaw markuu ka hadlayo bucaad wixii maalin mashhuura ayuu ahaayo maalmihii carbeed ka mida oo dagaal adag uu dhex maray aws iyo khasraj uu dhex maray u ahaa weliba nimanka usba aad maalinka yani khasrajka ayaa la isu laayay marka wuxuu leeyahay shicirka iyo gabayada la tirinayay waxaa ku sugnaa dagaalka iyo shajaacada ayay ka hadlayeen marka wuxuu leeyahy wafi wa fii dikrihi macuunatun liamri ddiin yani jihaadkii loogu kaalmaysanaya maarata geesinimo iyo waxaa laga baranayaa iyo dagaalka dhexdiisa in raganimo la muujiyo ayaa ku sugan marka yacni arrinka noocaas oo kale ah ayaa mashruuciyadiisa ayaa ku sugan halkaas maalmaha ciidda arrimahaasoo kale la samayn karo ayaa laga qaataa wey wuxuu leeyahay xaafid ibnu xajar markuu hadlaya xadiidka wa fiihi ana idhaara asuruur fi lacyaad min shacaa'ir iddiin farxad maalinka in la muujiyo waxay ka mid tahay shacaa'irta diinta ka mid tahay alaa diinta lagu garanayo waa hagaag sheekhana waxaanu soo gaarnay gebagabadii barnaamijka ugu dambayntii maxaad ku soo gebagabaynaysaa mawduuca ama aada u dardaarmaysaa bulshada muslimiinta ah dhammaan bulshada muslimiinta waxaan u dardaarmaynaa allah subxaana wa tacaala cabsidiisa iyo atamasug biddiin diinta ilaahay subxaana wa tacala dadku inay qabsadaan ay ku dhaqmaan taasay ku badbaadayaan fi dunya waalaakhira cizigooda iyo sharaftoodan ay ku jirto shareecat raxmaan inay ku dhaqmaan oo hirgeliyaan oo ay difaacaan oy u halgamaan diinta ilaahay subxaana wa tacaala inay saro noqoto waxaan kaloo yacni ku baraarujinaynaa khaasatan bulshada si guud bulshada muslimiinta meelkasta ay joogaan khaasatan bulshada ku dhaqan wilaayaadka islaamiga ah nicmada weyn oo haystaan inay dareemaan oo dareen u yeeshaan hawshaas ay fahmaan nicmadu sideedaba haddii laga shukriyo ilaahay subxaanahu wa tacaala uu daa'im yeelayaa marka amniga iyo sugnaanshaha iyo shareecada ilaahay la hirgelinayo oo caalamka maanta ku noqotay arrin aan la aqbali karin gaaladu ay diideen oo ilaahay annagana makaniyey subxaanahu wa tacala annagoo daciif oo tabar daran oo ku nool geeska afrika oo dareemaysa yani xaaladdu meeshay marayso ayaa ilaahay subxaanahu wa tacala nicmadaa nagu galadaystay ma ahan awoodeenni iyo xeeladeenni iyo caqli iyo faker iyo cilmi aan dheernay dadka kale waa nicmo ilaahay noogu tafadulay wey in shareecada ilaahay la oogo maantay yacni caalamka waxay ka noqotay hariib wey aan la ogolayn dad annaga naga xoog badan oo naga horreeyay shareecadan ku dhaqankeeda xataa nooga aqoon badnaa ama nooga dhowaa ayaa maanta loo diiday shareecada inay ku dhaqmaan aan loo ogolayn oo afka ka xiran oo ciil iyo cara ay meel ku haysaa oo shareecadoodii laga hortaagan yahay ilaahay subxaana wa tacala duu maantana makaniyey nicmadaas inaan ka shukrino ayaan isugu baaqaynaa midda kale waxa weeyaan la iska ilaaliya fisqiga iyo xumaanta iyo macaasidu macaasidu waa wax khariba ummadda oo ka saara nicmada ay haysteen oo baabi'iya waxaana tusaale noogu filan waxa dhacaya maanta aad dareemaysaan ee munkaraadkii bannaanka loola soo baxay ee xumaantii bannaanka loola soo baxay ee khaarijul walaayaad waxa ka jira oo dareemaysaan yacni waxay ku imaanayaan dhibka noocaas ee socda dadka la kufsanayo la dhacayo xoolahoodii meel kasta lagu baabi'inayo naftoodii dadka aysan u nabadgelaynin waa macaasidii xumaanta la samaynayo marka macaasidan isaga dheeraano nicmadaha ka shukrino wallahu aclamu jazaakum allahu khayr wasalaamu calaykum waraxmatullah wacalaykum asalaam waraxmatullahi wabarakaatuhu guud ahaanna intaa ayaan kusoo gebagabeynaynaa barnaamijka diiradda jimcaha oo asbuucan aynu kaga hadlaynay ama toddobaadkan aynu kaga hadlaynay mowduuc ka hadlaya axkaamta ciidda waxaan u mahad celinaynaa sheekh cali cabdulaahi sheekh cali katiin oo nagala qayb galay barnaamijka tan iyo intaan ku kulmayno barnaamijkan mid lamida assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh
المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها